kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad xilidan kala dhagaystaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo gudaha u galay deegaano ka tirsan maamulka puntland gaar ahaan dhinaca xeebaha halkaas oo maamulku uu dagaallo kula jiray iyadoo islamar ahaantaasina weli ay socdaan dadaalada la doonayo in kooxdaasi looga hortago inay ku faafaan deegaano kale oo ka tirsan isla puntland arrintaasi ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliyana ay sheegtay in maamulka puntland ay ka taageerayso wax allaala wixii ay u baahan tahay oo ay la garab istaagan tahay haddaba waa maxay xilligan sababta keentay in ay kooxdaasi deegaanadaasi gaaraan doorka maamulka puntland intee buu gaarhsiisan yahay ma isaga filan tahay inay iska difaacaan kooxdan shabaab ee deegaanadaasi ku duushay maamulka puntland sidoo kale maxay kaga baahan yihiin dowladda soomaaliya arrimahaas iyo kuwo kale oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalada ayaa barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya oo arrimahan dhegaystayaasha su-aalo uga jawaabi doona afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland cabdilaahi maxamed jaamac quraan jecel ku soo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidaad dhegaystayaal horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen al-shabaab ayaa qaybo ka mid ah puntland gudaha u galay gaar ahaan dhinaca xeebaha iyadoo maamulka puntlandna uu dagaal xoogan la galay kooxdaasi si ayan ugu faafin qaybo kale oo ka tirsan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxdaasi damacsan yihiin ayaan khadka telefoonka kula xiriiray cabdilaahi maxamed jaamac quraan jecel afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland waxaan noogu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi waxaana uu ku warceliyey aad aa mahadsan tahay dowladda puntland waxay ku jirtaa dagaal ay kula jirto ururka al-shabaab oo kasoo degay afar tobanka bishan deegaanka garacad hadeertaana dowladda puntland ay ku go-doomisay deegaanka kulug iyo ilcaanood iyo deegaanka suuj oo labadaba hadda ay deegan ku yihiin islamarkaana dhibaato badan oo ay soo gaadhay nimankii doolka ahaa eedaacyada ahay soo galay gudaha puntland hadeertaana dagaaladu waxay u socdaan si goosgoosa maadaama ay yihiin niman qaarkoodna meelo boholaa galay oo dawladda ku go-doomisay iyo ciidanku meelo qaarkoodna ay guurguurayaan oo dawladda iyo ciidamaduna iscontrolayaan dhaqdhaqaaqooda iyo meesha markaa la oran karo way u dhaqaaqi waa tahay marka dagaaladan aad kula jirtaan al-shabaab waanu garanay maxaa loo fasiran karaa ama la oran karaa xilligan waa kusoo beegayba in shabaab ay deegaanada puntland ay yimaadaan fasir badan hadda uma baahna puntland labada kun iyo toddobadii ilaa iyo maantaba waxay la dagaalamaysa ururka al-shabaab waxay wakti badan ku qaadatay al-shabaab inay isku dayaan inay buraha galgala ay puntland kasoo galaan isla markaana dawladda cagta ayay marisay kulligoodna waa kasoo saartay meesha marka laxadiyo saasoo kale bahalo aan madaafiicda geli karin iyo khatarta ciidanka oo la yareynayo ku dhuuntay weji cusub baad moodaa hadda inay ka keeneen dhinaca xeebaha oo iyaduna hadeertaan dawladda puntland ay awood weyn isa ay saartay sidii dhammaan xeebaha puntland ee gobolka nugaal iyo gobolka mudug oo hadda ay aad moodid inay kasoo degeen hadeertaan qolada hadda udambeysay dhammaan ciidanka puntland dhan halkaasaa loo loo jeediyey marka fasirka ka sokow nimanku waa waa dagaal waxay ku jiraan caalamiya shacabka soomaaliyeed bay meel kasta ku laynayaan dhiigka umada somaliyed bay daadinayaan hore bay umada puntland ula dirirtay dawladeedu oo dagaalo badan la gashay jab fool xun baa kasoo gaaray markasta isku dayaan in puntland ay deegaanadeeda iyo dadkeedaba soo haweystaan waa itijaah ama waa aragtidooda xagga milatarigaad moodaa inay iyagu bedesheen oo hadda dhinaca ka keeneen laakiin puntland wax u cusub ma aha shacab ahaan iyo dowlad ahaanba dadka qaar baa waxay odhanayaan al-shabaab waxaa jirtay in qolo al-shabaab ka tirsanaan jiray oo deegaanada puntland hore u joogay sidaad adiguba sheegtay oo sheegay inay doonayaan inay ku biraan kooxda daacish ee bariga dhexe ka dagaalantaa marka ragga meesha yimid waxay doonayaan bal si ay uga hortagaan suurtagalnimada in taageero kooxdaasi daacish ay u fidiso kooxda kale ama in ay dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ay ku xoog yeeshaan sidaas si ay uga hortagaan bay halkaa u gaareen ayay dadka qaar leeyihiin arrimahaasi maxaad kala socotaan waxaan isleenahay ka dawlad ahaan anagu ururadaas qaacidada iyo argagixisada waxyaalaha dhexdooda udhexeeya oo sida iyagu isku riixriixaan iyo qaas u kala baxaan in badan xogtooda ma galno oo hadee waxa weeye kulligood ba waxay noo wada yihiin col cidna badbaadinaysa iyo cid anaga badbaadinayna ma jirto laakiin dowladda puntland gudaheeda iyo shacabka puntland dhulka puntland hadda waxaa ka jiray oo aagga galgala ku sugnaan jiray oo dawladda ka saartay islamarkaana buuraha calmuda salkooda hoose in yar kusii harsanayd ciidanka maleeshiya al-shabaabka ma jirin wax daacish la yidhaahdo iyo wax kaloo magac kale leh oo puntland gudaheeda ka jiray islamarkaana waa xakamaysan yihiin inta gudaha ku jirta haddii marka iyago ay susteen qolada xoojiye iyo qolo kaloo idinka colimi ku ah riixa iyo waxaas waa wax iyaga dhexdooda ah anagu dictatorship badan aanan ka hayn laakiin anagu waxaan ku jirnaa dagaal furan oo aan kula jirno dhammaan dadkan daadinaya dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ummadda puntland ee misma ah masaar badimaaga ah ee horarka ah aan nina unaxaynin isla markaa nolosha la diriraya aadamahoo dhan baan anagu markasta dagaal kula jirna waa tahay dhinaca dadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan jallaacayaa dhegeystaha ugu horreeya aan kuusoo gudbinayaa
magaceeda waa cabdalla waxaan joogaa kalkacyo mas-uulka waxaa weydiinaya siira ku dhacday in la ogaan waayo ciidamo kale intaas le in ay yimaadaan meeshan oo markay yimaadaan kadib maamulka isku balaabiyo masal dhis masal isdhihi karaa puntland waxay ku guuldareysatay inay wax badan ay ka qabato ammaankeeda gudaha
dowladda puntland way la socotay ciidamadan dhaqdhaqaaqa markay sameynayeen meelo kamid a gobolada dhexe isla markaana ay is ururinayeen masa si toosa looma detail garin karin ama looma qeexi karin meesha ay markaa ku wajahan yihiin laakiin is urursanayaan waa la socotay waxaa soo haray markii la ogaaday inay ciidanka maleeshiyada ay soo kasoo degeen xeebta garaacad ciidamada dowladda puntland istraatiijiyad cusub bay qaateen iyo dowladiiba ah in la la dhowro la eego si loo ogaado gurmadka u imaan kara iyo meesha u socdaan iyo cadadkooda iyo gudaha puntland ay usoo galaan waxaana og tahay ciidan dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo dhulka intaa la-eg oo masaafo ahaan furan oo puntland ay leedahay insu iska soo galo inuusan ku dhex ragoon karin iyadoo aan dawladda ogeyn meel kasta ay marayeen dawladda ishay ku haysay xaggee qoladaa ku wajahan tahay maxay doonayaan yaa u imaan kara isla markaana cadowgana waa cadow mararka qaarkood waxaa layiha khalaaya naacim ah ama suurbe leh oo gudaha qaarkood haddii la raba xataa qola ay ka hayi karto in la ogaado xataa dhaqdhaqaaqyada gudaha laga samayn karo iyo meelaha ay ka heli karaan xataa gurmadka taasi waa istraatiijiyada ciidan bay ahayd mid mid dawladeed bay ahayd ma ahayn banayn ciidanka puntland ay baneeyeen xeebaha puntland saas oo kale markii loo diyaar garoobay dhammaan xeebaha puntland la xiray ciidanka puntland oo kala degisan qaybta la dagaalinka burcadbayeeda iyo ciidamada marinaska ciidanka militariga ah ee puntland leedahay iyo kuwa la dagaalinka argixisada intuba iyo shacaweynaha puntland waxay u dhaqaaqaan dhinaca xeebaha puntland gobolka midaal iyo iyo mudug iyada laftigeeda keentay maadaama ciidankii dalka o dhan meesha ujihaystay shacabka puntland oo ah shacab wadani ah oo dalkooda qiiro weyn markastoo cadow kusoo duulo hubka qaada laftigooda dadkii hubkii qaadeen in la yareeyo markaa isla markaana khasaaraha maadaama ciidankii ciidan aada istira badan iyo shacabkoo hubaysan aada istira badan laftigooda muwaadiniinda diriraya ay ay aagi aadeen waxay kaliftay in khasaaraha la yareeyo ee aan la degdegin maadaama nimanka ay wax qarxiyaan mararka qaar wax aastaan mararka qaarkood dhumani wax isku dejiyaan taasaa keenaysa marka in dawladda si degan oo kafiirsasho leh hubsasho leh ay dagaalkeeda waa gartay qur-aan jecel waxaan sidoo kale jeclan inaan kuweydiiyo dowladda soomaaliya waxay sheegtay in puntland ay la garab taagan tahay taageerada ay u baahan tahay waa tii ay hub usoo dirtay iyo saanado kale haddii loo baahdana ay sheegtay inay ciidamo taageera ciidanka puntland usoo diri doonaan arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii sidaa la socotay soomaaliya geeska gees waxaa dhibaato ku haya colkan dhigyacadka ah haddii dawladda federaalku ay usoo dirto saanad iyo taakula military puntland puntland waa soo dhaweyneysa dawladda dhexaan hadda mas-uuliyad guud oo dalka o dhan baa ka saaran meel kasta oo oo mxuu ahaa ay nimankaas dagaal ka wadaan waxaa soo haray ciidanka puntland ee xooga dalka ah waa niman waa ciidanka keliya ilaa hadda aan dawladda dhexe ka haysan marka laga reebo marka loo fiiriyo stediyada jira ama maamulada jira oo dalka oo dhan aan ka haysan mxuaha dacmi toosa ama national armiga aan waxba ka helin haddii dawladda federaalku marka ay do ay doorkeeda qaadato dawladda puntland waa soo dhaweyneysaa walow aan ognahay inay dagaalkaasi uu yahay dagaal meelo badan uga socdo dawladda federaalka puntlandna iskaga filan tahay shabaab iyo ciidan kasta oo qaswadayaal ah oo maaragtay muxuu ahaa ugu talagala inay dhulkaas puntland kusoo duulaan waa tahay qur-aan jecel waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclay inaan kuusoo gudbiyo khadka telefoonka doonaya inuu su-aal ku weydiiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu xasan cabdiweli joogaa amsterdam netherland mas-uul khad ku jira waxaan weydiinayaa nimankan soo maray puntland imaada waxay soo mareen xeebaha saan ognaana xeebaha waxaa ku sugan ciidamada ajnebi oo ilaaliya burcadbadeeda si u arki waayeen macquul ma tahay in wada shaqeyn ka dhexayso nimankan puntland hadda imaaday iyo ciidamada ajnebigaha ee badda ku sugan waa mahadsantii v o a weydi salaamu calaykum waa lagu soo qaaday in ciidanka intaa la-eg nato ee fadhiya xeebaha puntland iyo kuwa soomaaliyaba aysan wax gacana ka geysan ciidanka shabaabka ah ee doonyaha saaran ee weliba mararka qaarkood laga yaabo inay u saamaxayso qalab ay kula socdaan markasta ay marayaan ama harmadaan ha noqoto ama iyagoo uu si kale wax u ilaaliya waa lagu soo qaaday islamarkaana waxaa dawladda walaaca ka muujisay ka qayb qaadasho la-aanta la dagaalanka argixisada ee ay ku jirto dawladdu annagu sama oranayno ciidankaasi waa ciidan usoo gurmaday ummadda soomaaliyeed kala dagaalamayey ama ka saaxiday la dagaalankii burcadbadeeda hadeer taana looga fadhiyo la dagaalanka argixisada doorkiisa inuu qaato ma filayno xirda inay leeyihiin mana malayn karno laakiin waxaan leenahay waa inay doorkooda qaataan islamarkaana ay muuqdaan maadaama ay taagan yihiin xeebihii soomaaliya iyo kuwa puntland sidaa had hore uga dhawaajisayba waraysiga qaybtiisa hore waxaa ku jirtay in puntland aysan ahayn markii ugu horeysay shabaab deegaanada puntland ay kula dagaalanto galgala ayaad kula dagaalanteen oo meel badan aad ka saarteen hadda qaybo ka mid ah nugaal iyo mudug ayay shabaabku soo galeen oo aad kula dagaalameysaan culeys intee la-eg bay ku keeni kartaa habsami socodka howlaha maamulka iyo sidoo kale guud ahaan amniga si aad la socotid nimankan qaacidada ah waa niman kasoo dhexto sahaba meel ma aha awood weyn oo waxyeeli kadha dalka iyo dadka waxyeeli kadha laakin waxay ugeysan kadhaa ama hatin kadhaa mashaariicdii horumarineed iyo qorshihii uu hogaaminayo madaxweyne cabdiweli oo shacabka puntland uu hogaaminayo ahaa isfashi iyo horumar iyo kacaankii waxaan ubixinay annaga wadooyinka oo hadda iyo kaabayaasha hor kaabayaasha dhaqaalaha oo madaxweynuhu uu mushaba ku hogaaminayey siyaasadiisii dalka waxay ugeysanaysaa inay hakad galaan islamarkaana dadku iyo dalka u diyaargaroobaan inay difaacaan diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba waxay keeni kadhaa dibdhac mashaariic waaweyn oo puntland ka socda inay qaadato in dawladda iyo shacabkuba ku ku mashquulaan ilaalinta iyo kahortaga ciidamadaas shabaabka ah laakiin waxaan isleenahay markii puntland loo fiiriyo xagga khibradda ay leedahay marka loo fiiriyo ciidanka puntland baaxadda uu leeyahay iyo dhulka uu ka jawaabi karo inuu dir ka diriro marka loo fiiriyo sida ay ugu diyaarisan yihiin inay ay markiiba dhaqaaqaan waxaan isleenahay dhibaato weyn uma geysan karaan gudaha puntland wax weyn oo saacadina ma soo gaari mayo insha allah waa tahay dhinaca khadadka telefonada ayaan mar kale u wareeganayaa dhegeystahan ayaan kuusoo qabanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa saciid cali cabdi waxaan kasoo hadlayaa magaalada gaalkacyo anigu saddex su-aal baan qabaa oo rabaa inaan weydiiyo mas-uulka midda koowaad waxaa weeye puntland waa dawlad wakti dheer soo jiday muddo ka badan labaatan sano maxaa sababay horta in puntland ay xuduudaheeda marka horeba daafici weydo oo marka hore sida garaacad oo kale meel istaraatiiji weeye maxaa sababay in meeshaasayse ciidamo oolin ciidamo joogin maadaama meel istaraatiiji oo badweyn hindiya ku taalo oo noqonaysa meel mustaqbalkan loo diyaarinayo inay dukad noqoto su-aasha labaad aan qaba waxaa weeye puntland may miyaysan lahaan surdoon ka warqaba oo meel kasta u jooga oo wixii kusoo wajahaan oo cadow ah oo xuduudaheeda iyo deegaamadeeda kusoo socota usoo sheega mid su-aasha saddexaadna waxaa weeye xukuumaddu waxay sheegtay niman inay soo afjarayso howlgalkan ka socda gobolka nugaal agagaarkiisa muddo toddobaatan iyo laba saaca sida la sheegay nimankan hadda wadanka soo galay niman masaxay iyo gaadiid iyo baabuur iyo wax wata maahan marka maxaa sababay ilaa iyo hadda inay shacabka aysan aqoon meel wax ku sugan yihiin meel wax marayaan howlgalkiina aanay hadda lasoo afjarinin oo dawladdu intaas iyada soo jidho awoodda ciidamadeeda in meesha soo geysay maxaa sababay in waktiga dheer ay qaadata niman lugeynayo oo sida la sheegay gaadiid iyo waxa ku socdaan iyo aan lahayn saddexdaas su-aalood baan qaba wuna mahadsan yahay mas-uulka waa tahay saciid wa waa mahadsan yahay waxaad moodaa saddexdaas su-aal oo hadda ay weydiiyeen hore iga jawaabay mid waxa weeye ciidankii puntland ciidanka puntland waxuu joogaa dhammaan xeebaha puntland oo iyo dhulka laga bilaabo degmada tawfiiq ilaa degmada xaabuun ilaa bayla ilaa iyo ayl ilaa iyo garacad ilaa jasiira ciidanka puntland wuu joogaa taas horta waa inta taas waa su-aashaas sirdoon horaa uga jawaabay ciidanka puntland iyo dawladdu waxay la socotay deegaanada deegaano kamida gobolada dhexe xeebaha ah markii ay nimankan dhaqdhaqaaq ka sameynayeen antanooyinka jarayeen is arurinayeen islamarkaana wax kastoo ay sameynayeen dawladda waa la socotay taasina waxa weeye horena waa u sheegay mid saddexaadna horaan uga jawaabay ah waktiga waktigii waxaan dawladda puntland ay aaminsay maadaama ciidan xoog leh oo aada u ballaaran uu meesha marayo laga bilaabo ilaa iyo soo rogadka taga garmaal ilaa iyo ciidankii laga bilaabo ilaa iyo jariiran ciidan daafsan yahay in la yareeyo khasaaraha xooga leh ee ciidanka maadaama ciidanka dalka o dhan meesha uu joogo iyo shacabkii puntland oo laftigooda aada iyo aada uhubeysan una tiro badan ay meesha joogaan in la yareeyo lana kontaroolo dhibaatada soo gaari karta shacabka muwaadiniinta diridaya iyo ciidamada xooga labadaba saa awgeed si degan kafiirsasha leh islamarkaana la hubo dhaqaaqa nimanka iyo siday u jawaabayaan intaba in aada looga fiirsado jawaab cadna laga bixiyo waa tahay waxaad ka dhawaajisay inaad la socoteen in nimankani ay is uruursanayeen oo ay doonayeen in deegaano puntland ka tirsan ay yimaadaan haddii baad la socoteen marka waxaa la isweydiin karaa maxaad uga hortegi weyseen waxaad moodaa hadalka qaybban waxa weeye ciidankan markay suruursanayeen iyo markay ay aada ka dhaqaaqeen kulli dowladda puntland way la socotay laakiin puntland ku wajahan yihiin iyo inay gobolada dhexe oo ay dhibaato badan u geysteen maamulada dhammaan maamulka ku jira iyo shacabka halka ku noolba oo weliba ay shacab xataa muwaadiniina maaladhs ay kula dirgeen ceelkoodii biyaha waa niman guurguur badan oo socod badan islamarkaa lama lama cayini karin lamana qoys lama gelin karin meesha saxa ay markaa u socdaan puntlandna inay toos ugu soo socdaan xogteeda anagu maanu hayn toos laakiin waxaan haynay inay soconayaan inay ursanayaan inay samaynayaan dhaqaaq isla markaana stationka oo dhan baa waxaa la geliyey xageeda u socdaan iyo intee dhan yihiin iyo maxay doonayaan iyo iyaa hogaaminaya iyo kulli waa la soconay markii aan ogaanay inay kusoo wajahan yihiin puntland oo ay garacad dusheeda soo istaageen soona dhaafeen deegaan badan oo soomaaliyeed dowladda puntland waxay markiiba ay go-aamisay in la moonitin gareeyo intay dhan yihiin iyo cidda sida iyo waxa loo socdo iyo halkan ka kala hadlaysa iyo waxay isku bedeshay marka in la controlo laftigooda meel kasta ay marayaan masaafo badanna ma socon afartan iyo saddex kilomitro lug ah bay xeebta kasoo lugeeyeen kadacdina ciidanka halkaa ku celiyey xaggana doon bay ka raaceen garmaal bay ka degeen dad isla garmaal dusheeda ay susliyaada bay galeen markay arkeen ciidankii oo soo socda dhul badanna maysan socon puntland gudaheedana ma soo gelin labadaa meel oo labadaba doonyuhu ay dhigeen bay ka eegyihin ilaa jirtaan ay ku xakimaysan yihiin waa gartay mal ogyahay tirada rasmiga ah ay raggan shabaabka ka tirsan ee deegaanadan xeebaha hadda ku sugan
tira ahaan iyo lambarkooda maadaama hadda anagu aanaan iyagii si adag usoo afjirin lambarkoodii ma hayno laakiin waa ciidan kolley aan boqolaal ka yarayn markii loo fiiriyo labada dhinacba halkan dagaal badan baa shalay ku qabsay dib badan baa uga dhintay meel waxay uga tageen dhowr iyo labaatan meel ilaa toddobiyo toban bay uga tageen meydkoodii dagaalka shalay galab shalay galab dhacay marka tira ahaan lambar saxa hadda ma hayo laakiin waxaan kuu sheegi kara inay yihiin ciidan boqolaal gaaray hadda ugu dambeyn xagee bay ku sugan yihiin oo ay joogaan maadaama aad sheegtay in dagaallo ay dhaceen meelo badan aad dagaallo kula gasheen ciidanka qolooyinka suujku ku jira maleeshiyada ku jirta godkaas bay galeen islamarkaana ciidanka puntland baa gudaha ugu galay waa god biyo leh oo xoolihii puntland ee deegaanka jiro ay ka cabi jireen islamarkaana xoolo aan ka yarayn ilaa iyo dhowr milyan baa usoo aroori jira ceelka ay go-doomiyeen qolada gudaha loogu jiraa waana go-doon waxa weeye dad dhibaato badan baana gaadhay mararka qaarkood meelo ayay isku dayaan in madaxa ka keenaa markiiba ciidamada ayaa waxay siiyaan jawaab qoladan kale oo joogta hadeertaan waxay aaga la yihaahdo aagaas ilfucshe ilaa iyo dhinawda bay bay bay ku jiraan saddex afar aag oo ciidamada puntland baa geestaha ka fadhiya iyo shacab puntland oo xoog leh oo hubeysana aagaa jooga oo dad iyo dawladda waxaa loo diraya sas ballaaran waa ciidan go-doonsan waa ciidan aan dhaqaaqi karin waa ciidan badda iyo iyo biriga labadaba dowladda puntland ay ka xaniftay waana ciidan dowladda puntland ay sida u dhaqtahabana soo afjarayso waa tahay ugu dambeyn baaqaad u diraysan shacabka guud ahaan soomaaliyeed gaar ahaan kuwa puntland shacabka puntland waa shacab aada iyo aada iyo aad u jecel wadaniyadda waddankooda waxaan dowladda puntland ugu baaqaysaa inay feejignaadaan islamarkaana ay dhammaantood u diyaargaroobaan dagaalka argixisada iyo oo weerarka ku ah puntland gudaheeda waxay kale u sheegaysaa dawladdu inay xakamaysan yihiin codka kusoo duulay dalkoodii islamarkaana amni iyo iyo iyo deganaansho ay haystaan shacabka puntland meelu joogo wax cabsina aysan ka qabin waxyeelada argixisada shacabka soomaaliyeed waxaan dowladda puntland ugu baaqaysa in loo midoobo la dagaalanka dhigicadyada ummadda soomaaliyeed gooyey meel kastana ku diliyay kuna daadinay dhiigeedii laga bilaabo ilaa iyo raasgaambooni ilaa iyo raascaso ku dilay ummad soomaaliyeed oo adriya ah waxba galabsan oo ay kamid ahay dadkii ardayda iyo weliba shacabka nasashada u joogay liido oo wax laga murugooda ah boqol iyo intaasoo qof in hal mar oo shacab beri ah oo muwaadin soomaaliyeed oo weliba nasasho ku jira in la laayo puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan maamulada jira waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in laga yeesho aragti midaysan la dagaalanka argagixisada soomaaliya aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada puntland cabdilaahi maxamed jaamac quraajecel oo qadka telefoonka igu waramayey guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka wacitaanka dhegaystaha intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa anigoo jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo